annagoo xildhibaaniin ah yaan isku yaan tashanay waxaan go'aansanay inaan soomaaliya u kacno oo madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inaan inaan la soo arinsano oon iska weydiino runtii arrimahan amniga iyo shabaab iyo qorshaha dowladda soomaliya muxuu yahay iyo sida aan isku kaashan lahayn annagoo mas-uuliyiin kasoo jeedno gobolka north eastern iyo dowladdii soomaaliyeed arrintaasaan u kacnay runtii marka shalay ayaan halkan ka baxnay annagoo kow iyo toban xildhibaane oo kasoo kala jeedo garis wajeer iyo mandera markaan tagnay runtii dowladda soomaaliyeed wayna soo dhoweeyeen heer wasiir garoonka ay nagu imaadeen xalayna waxaan la shirnay madaxweynaha muddo afar saacood ku dhowaad ah marka runtii intaas horta socdaalka anaga haddii aan wadahadalkiinaasi gudaha dalka soomaaliya ad kula shirteen madaxweynaha dalka soomaaliya kasokow in shirkaasi madaxweynahu idinku yiri kaca oo talo keena wasaaradda arrimaha gudaha dalkani kenya iyo dibadduba ma wargeliseen oo dad safiira ah oo dalka nabadiisii ka soo arriminayo inaad tihiin ma ku wargeliseen waan ku wargelinay runtii maadaama arrintan ay amni ku saabsaneed waxaan la hadalnay ninka nabad sugidda u weyn dowladda kenya arrintaasna aad buu usoo dhawey wuxuuna yiri wax alla wixii ay amni lagu heli karo haddiiba amni ay keenayso u kaca lasoo shira wixii aad kala kulantaanna noo soo keena wa tahay maxaad kala soo kulanteen marka dowladda soomaaliya la kulanteen runtii madaxweynaha hadalkiisii muhimad muhimaddiisa wuxuu ahaa un horta waan ku faraxsanahay waxaana rabnaa buu yidhi annaga dowlad ahaan haddaan nahay dowladda federaalka soomaaliya inaan wada shaqeen aan la yeelno dowladda kenya heer federaal dowladda kenyana inay ogaato arrintan amniga counterpartkeeda inay tahay dowladda federaalka oo soomaaliyeed arrintaana aan iska kaashano oo maaragtay annagoo hal hal waddo ku socono inaan maadaama wixii ku saabsan border security ama xagga amniga xuduudka hadduu yahay soomaaliya iyo kenya labada dowlad oo oo federaalka bacrinta ayada iyo hoostageysaa marka midda kale madaxweynaha wuxuu yidhi annaga haddaan nahay soomaali dowlad soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan kala isweydaarsano dowladda kenya laamaha amniga wixii amni ku saabsan labada xaduud dhinacyahooda kale laakiin caqabadda uu uu ka sheegtay oo madaxweynaha runtii uu afka ku dhiftay waxaa weeye xaduudka kenya laga bilaabo mandera border point one ilaa iyo meesha la yidhaahdo kiunga ama markii la dhaho soomaaliya buulaxawa ilaa iyo raskiamboni borderka asaga waa jubbaland jubbaland iyo dowladda federaalkana xiriirkooda ma ficno arrintaasna runtii wuu noo sheegay inay caqabad markii aad maanta soo noqoteen geyiga dayuuradaha ee jomo kenyatta kasoo degteen idinkuna waxaa lidin ka sugayay inaad kasoo degtaan wilson oo saxaafadda dalka oo wilson bay joogtay waxaana la baahinayay inaad tihiin dad waddanka khiyaaray oo waddanka xildhibaano ka ah laakiin soomaaliya sirdoon iyo shirar kusoo gelay oo dowladda marin habaabinaya ama majara habaabinaya marka see wax u dhaceen
maxamed horta runtii annaga markaan hadda aan u kacnay muqdisho waxaan ku baxnay sida rasmiga oo waddanka inaad haysto basaboor inaad visa uu ku saaran yahay wixii nidaam oo dowladda kenya u dejisana waan marnay waxaad guduba fudilena ma laha labada dowladeed tan kenya iyo tan soomaaliyana hadda cadaabad annaga aan ognahay oo u dhexayso ma jirto waxa keliya oo annaga aan aan la kulanay waa madaxweynaha qaranka soomaaliyeed sidan horaan kugu sheegan ulajeedada waxay ahayd sideen iskaga kaashan karna xagga amniga marka annaga waxaan ognahay baraha bulshada weliba khaasatan kuwa soomaalida inay warar fara badan lagu qoray oo la yidhi waxaan la shirnay guddoomiyaha sirdoonka ururka nisa fahd yaasiin inay lacagna la soo siiyey waxyaalahaasaa lagu qoray warkaasna war waxba ka jiraan wax ka jiraan ma aha marka annaga hadda markaan imaanay diyaaraddii waa waa nagala soo saaray waxaana la geeyey qolka v i p ga waxaa noo imaadeen nimanka u xil saaran xagga airportka amnigiisa iyo niman ka socdaan xafiiska madaxtooyada iyo askar fara badan waxay dhaheen keliya waxaan rabnaa xildhibaanin baa tihiin annagana waxba kama qabno mas-uuliyiin baa tihiin waxaan rabnaa una inaan idin baarno bedelkii aad mar lahayd meeshii lagu baari lahaa custom immigration meesha baan ku baaraynaa wax aqabaduna ma jirto waana ogolaanay kollaba waxaan anaga aan u malan inay naga raadinahayeen lacag sida loo sheegay xildhibaaninta intaan ahayn wax lacag watena ma jirin wax lacag aan kasoo qaadana meeshaan ma jirin lamaana kulmin qof aan ka ahayn madaxweynaha qaranka soomaaliyeed faahid yaasiin lamaana kulmin nin kale lamaana kulmin marka runtii markii la baaray wixii waxay iska noqotay un wax war un been awur oon waxba aan ka jirin kadibna baasabooradaanadii iyo lacagihii ay marka hore naga qaadeen iyo telefoonadii kulli way noo soo celiyeen si xoriman oon kusoo baxnay wax hadda dood ama dacwo kale oo hadda aan ugu dambeyntii maxaad is leedahay sababta keentay in safartiinan mar walba xildhibaano soomaaliya dalka soomaaliya way tegi jireen inay ka duwanaato safarihii kale oo heerka intaa la-eg loo gaarsiiyo oo telefishinadii iyo weliba idaacadihii ay goroonadii dalalka idil baa idinka sugayaan oo lidin lidin shaacinayo
maxamed horta arrinta ayada aniga hadda sidaan u arrinaan ku sheegi aniga runtii waxaan u kacnay wax bayaan weeye wax sir oon wadalina ma jirto wax khiyaano wadalina ma jirto dowladdana sidaa way ogaatay laakiin waxaan kuu sheegi arrimahan amniga khaasatan garis wajaar iyo mandera iyo al-shabaab iyo soomaaliyaba waxaan kuu sheegay haddii loo wajihi waayo sida rasmiga ah oo ah labada dowladood inay ka wada shaqeeyaan mugdiga u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladdeenana in la saxo hadday dhici weydo shabaabna lagama guulaysanahayo arrimahan amnigana way ka sii daraha aniga marka aragtida waxaa weeye maanta wixii dhacay waxay furaysaa albaab kale oo laga wada hadlo bolisiga dowladda kenya ku wajahan soomaaliya posishonkeeda waa ti ma dowladda federaalka lala shaqeyn ma dowlad goboleed bay dowladda kenya rabtaa inay la shaqayso dowladda kenya may diyaar u tahay in arrimahan ay kala shaqayso dowladda legitimateka oo meesha ka jirto dowladda kenya marka intaasba yaa u taala iyo shicibkeeda annagana waxyaalaha hadda aan dabagelayno oon rabno aan sal gaarno inaan helno waxaa weeye deris wanaag wada shaqeen heer federaal haddii la helo waxaan aaminsanahay arrimaha al-shabaab in lasoo afjari karo aada uga mahadsantahay shukran thank you